degmada guracaan waxaa ka dhacay dagaal tobankii bisha ilaa hadda shacabkii deganaa oo shacab aad u ballaarana waxay ku sugan yihiin dhulkii ay u qaxeen oo aan magaalo lahayn oo aan biyo lahayn oo aan raashin lahayn oo aan dawo lahayn kulaylka aad aragteen ayaa maalintii ku dhacaya habeenkiina qabowga ka daran ayaa ku dhacaya waxaan soo jeedin lahaa xukuumadda federaalka iyo hadaha internationalka ee caalamiga ama kuwa samafal ka shaqeeya inay arrintaas gurmad degdega la soo gaaraan baaqiyo badan ayaa hore lagu sameeyey kamaa indhalaca way muuqataa dadka shacabka wax haystaan waa wax la wada ogsoon yahay waayeel carruur haween mid uur leh mid dhashay dhammaan bannaanka ayay ku baaba'san yihiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa marka koowaad ilaahay inuu samafal buuxa uu siiyo ku soo laabtaan guryahoodii iyagoo nabada waayo waxa ugu fiican ee kaalmo ay ku heli karaan waa inay deegaanadii ay deganaayeen ku soo laabtaan